بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشركي سديد لباتناد كتابك الياقوت النفيس كتاب البيع بان كسو جرني الشفعة شفعذي ماشي لوغا هلي هلكان ويان وحل الشفع وحل الشفع عيستو soomaaliya maxay noqonaysaa waxaa markii lagu qeexo baa garanaysaa waana abwaabta mu- muhimka ah oo mashhuurka fiqhiga waa shufcadu ka mid ta waa wax lasoo ceshada bay ka dhiganta oo weliba soo ceshigeedu een, waa qahri waa khasab hadduu qofku damco cidna ogolaansho ugama baahna waxa weeyaan laba qof baa meel ka dhexaysa guri baaba ka dhexeeyey laba qof baa guri ka dhexeeyey mid baa wuxuu damcay intiisii inuu gato kii lalahaa isagoo aan ogeysiin buu intuu magaalada ama suuqa iska galay buu qof saddexaad ka soo gatay qof saddexaad buu wuxuu yidhi gurigaa intii aan ku lahaa kala bar baan matalan gurigaa ku lahaa barna ninka kalaa leh oo ila lahaa barkaygii baan kaa gatay intaasoo lacaga isii wuuna ka qaatay kii laga gaday guriga baa yimid kii guriga laga gaday oo cusbaa baa yimid wuxuu yidhi ninkii hore u yimid wuxuu yidhi guriga anaa kula leh ninkii kula lahaan jira anuu iga gada kii kula lahaan jira meesha waa ka baxay anaa hadda kula leh marka waxaa u bannaan labadii guriga wada lahayd kii haray oo guriga hadda qeybtiisa aan gadan in uu ninkan cusub oo yimid u celiyo wixii laga siiyey shariigan cusub oo hadda laga gaday wuxuu u yimid shariiggii hore oo qeybtiisa aan gadan soo maaha sooma dhihin anaa kula leh intee buu kaa siiyey malyan buu iga siiyey ama kun buu iga siiyey wax kale weydiin mayo oo kunkaada halkaa ka bax buu leeyahy celintaa lacagta guriga uu soo ceshaday baa shufca la yidhaahdaa marka waa saddex qof laba awal ba wax isla lahayd labadii wax isla lahayd mid ka mid a inta wixiisi gaday mid cusub meesha soo gashay kii cusbaabaa meesha ka saaraysaa sababtoo a dabci ou la imaan doono iyo inaad isfahmaysaan war kama haysid meesha intee lagaa siiyey ninkii ila lahaa intee kaa siiyey intaasuu ka- iga siiyey xoolahaadi qaado ha ka dhaqaaqin wataas halkaasaan kuu dhiga waxa ila leedahay ma jiraan weye shufcaysigu waa sidaas shariigii hore oo guriga wax ku lahaabaa wuxuu wax u celinayaa kan cusub celintaasaa shufcaysi la yidhaahdaa iyo gurigiisa soo ceshaday ashufcatu shufcadu luqatan xagga luqada adammu baa la yidhahdaa dammi waa isku dumid ayaa la yidhaahdaa waaye wa sharcan xagga sharcigana xaqu tamallukin milkin xaqeed weeye kaasoo qahriyan hadda qahri loo nisbeeya khasab ah barya barya maaha xaqu tamallukin tamalluk iyo milkin xaqeed weeye kaasoo qahriyin qahri loo nisbeeya aan khiyaariba ahayn kaasoo kaasoo yahbutu u sugnaanaya xaqaasi lishariiki lqadiimi shariigii hore kii hore oo wax ku lahaa meesha oo ku haray aan wixiisi gadan xaq u sugnaanaya weeye yuu ugu sugnaanayaa cala shariiki lxaadisi shariiga cusub shariig waa ninka meesha wax ku yeeshay cusub ee xaadidka ah ee yimid buu ugu dul sugnaanayaa waaye fiimaa shay buuna ku sugnaan mulika la milkiyey fiimaa buuna ahaanaysaa mulika la milkiyey biciwadin ciwad iyo wax kala qaadasho lagu milkiyey waaye qeexidda kitaabkaani waa kitaab aada ugu fiican in shay kasta la qeexo arkaantiisa la sheego shuruuddiisa la sheego kutubta kale saa ma wada aha hataa u baahato halkaana ugu soo noqonaysaa weligaa waxa weeyaan xaqu tamallukin qahriyin yahbutu u sugnaanaya lishariiki lqadiimi shariigii hore waa labadii meesha isla lahaa kii haray kii waxgatay maahay iyo ugu dul sugnaanaya cala shariiki lxaadisi shariiga xaadidkaadoo gadaalka yimid fiimaa shay mulika lagu mulkiyey bayna ku sugnaanaysaa oo biciwadin ciwad ciwad wixii lagu kala qaatay marka ilaa ninkan cusub xoolaa laga qaatay ninkii hore oo meesha wax ku lahaa baana ka qaatay oo meesha ka baxay qof cusub boona meesha keenay waaye marka laa darara walaa diraara dhibna ma jiro isdhibna ma jiro waxaa la diidayaa xadiidkaasi waa axaadiisa axkaam tiro badan baa lagu binayaa markii la yidhahdo waxaas maxaa saa loo sameeyey waa lixadiisi laa darara walaa diraara ilaa meesha ninkan dhib baa ku imaanays qof cusub baa loo keena usan dooran usan aqoon aan wax la lahaan jirin marka shay kasta oo aan la qaybin haddou dhihi lahaa marka hore kan wax gadanaya waliba meesha anaa kula lahaan jiray aniguna beeshaydii waa iib ma gadanaysaa mise cid kalaan doontaa war cad bay ahaan lahayd kana shufca ma yeesheen waa loo sheegay isagoo aan loo sheegin baa suuqa meeshii laga soo gaday hadduu u sheegi lahaa dee kanaa go-aan gaari lahaa dhihi lahaa ama waa gadanayaa ama ma gadanaya waa u fasaxanta ayib waxaa waajib ku ah qofka baxaya inuu marka hore u bandhigo qofkii meesha lalahaa beertaanay wada leeliyihiin gurigaanay wada leeyihiin iyo wixii lamida taasi wata marka xataa qofkan cusub oo meesha la keenay inuu ninkii hore dhaqaale ka qaato oo meesha laga gado xaq uma leh waay wuxuu yidhi halkan markuu ka hadlayey arkaanu shufcati shufcada arkaanteed arkaanu shufcati halaathatu saddex weeye shafiicun midka shafiica ah oo wax la soo shufcaysanaya wax la soo wareegaya soo ceshanaya waay iyo wamashfuucun shayga la shufcaysanayo la- lala soo noqonayo iyo wamashfuucun minhu midka wax laga soo shufciyasanayo oo meesha cusub oo soo galay saddexdii nin halkan ka fahan shafiic waxaa la yidhaahdaa ninka iyadoo aan waxba la ogeysiin meesha looga tagayoo weli aan meeshiisa gadan tusaaleheenni mashfuucna waxaa la yidhaahdaa shaygan la soo ceshanayo oo nini suuqa ka soo gaday oo intiisii gaday mashfuucu minhu midka xaggiisa waxa laga shufcaysanayana waa midkan hadda meesha la keenay oo cusub oo la soo geshay oo la leeyahay maxaa lagaa siiyey intaas qaada waxaadi sidaasaa loo cabiraa laakiin ibnu xajarku markii isagu uu ka hadlayey tuxfaha wuxuu ka cabiray saddexdan qof aakhidun wa ma'khuudun wa ma'khuudun minhu aakhidun mid hadda wax qaadanaya oo meeshiibuu qaadanaya wa ma'khuudun shayga la qaadanayo wa ma'khuudun minhu midka wax laga qaadanayo uu ka cabir marka sida hore in la isticmaalo bay yidhi shafiic iyo mashfuuc iyo mashfuuc minhu baa horta munaasab ah sababtoo ah shufca laga hadlaya shufcadu maxay ka kooban tahay shiin iyo faa iyo cayn soo maa kuwaana shiinkii iyo faada iyo caynkii baa ku wada jira shafiic mashfuuc mashfuucu minhu kulli xuruufta waa ku jirtaa soo ma jeed baabka ragga in loogu magac daro baa munaasab ah laakiin tacriifka labaado aakhid iyo ma'khuud iyo ma'khuudu minhu baa ka waadixsan lil caama dadweynaha tanaa u sahlan insaan dambe baa baa dhib yar tan horena baabka munaasab u tahay shardu shafiici midka wax shufcayeysanaya garatay hadda wax soo ceshanaya shardigiisa shardu shafiici kownuhu ahaanshihiisa baa shardi ah shariikan uu shariig yahay mid wax lale ninka qof aan waxba kula lahayn ee wax ma shufciyeysan karo qof meesha wax ku lahaabaa cidda cusub oo timid wax ka ceshan kara hadduusan awalba meesha wax ku lahayn oo bannaankaa ka soo orday shaqo kuma leh shardi waxa ah inuu awal shirgadda ku jiray shariig inuu wax ku lahaa meesha sheer ka ahaa xataa deris baan la ahaayo maaha madhabkan deris iyo shaqo kuma leh reer deriskabaa guri gataa see u gadi kadhaan ciddaa ka gadateen hanagaa lacagtuu celinayna cid kale meesha ma imaan karno ma dhihi karaan waxa weeye madaahib ogol baa sajidha oo deriska u sugaysa laakiin madhabkeenna uma sugayaan deriska dariska uma sugayaan ayb masaladaasi wataa shuruud lmashfuuci shayga mashfuuca ee lasoo ceshanayo shuruuddiis shuruud lmashfuuci halaaatun saddex weeyaan an yakuuna waa inuu yahay mimaa kii yaqbalo aqbalaya alqismata qismo waa inuu aqbalayo shayga la shufciyeysanayo lasoo ceshanayo wax la qaybin kara waa inuu yahay oo qismo aqbali kara waxaan la qaybin karin mada aan qismo aqbalaynin shayga marka la qaybsho waa inaan nafciisi buraynin ee barkaa ninka raacayna nafci ka helayo barka kale ninka raacayna nafci uu ka helayo waaya suuli weyn baa maalan gurigaa ka wada dhexeeyey suuli weyn buu lahaa haddii loo kala baro ninkaana dhankaan albaab ula baxaya suuli bay u tahay kana xagga u tahay xamaamka waa caadi laakiin hadday meel yaroo xamaam yaroo saqiirahoo aan laba xamaam noqon karin ay tahay dee maxaa la shufciyeysaa lababa looma qaybin karayo maxaa shardiya an yakuuna inuu yahay mimaa yaqbalu lqismata qayb wax aqbali kara waa inuu yahay waaya waa masalo wa an yakuuna waa inuu yahay mimaa kii laa yunqalu aan la rari karin min al ardi dhulka aan laga rari karin shayga aa ceshan kadhib waxaan dhulka laga rari karin waa inuu yahay oo waa maxay dhulka iyo wixii dee dul saaran guriga ma la rari karaa mada dhulka ma la kaxayn karaa mada beerta ma la kaxayn karaa mada waa inuu yahay wax aan dhulka laga qaadi karin ya waxaas kale waa inuu yahay oo aan dhulka laga naqlin karin waa in yumlaka waa in la milkiyey shaygaan biciwadin ciwad waa in lagu soo qaatay ya ciwad waa in la bixiyey ciwad waa xoolo weeye bedelkeed baa la bixiyey weye waayo ee waxaan waxba la bixinin dee maxaaba lagu soo shufciyeysi ma leh maalan qof baa hadda qofkuu dhaxli lahaa dhaxlay xoolaa soo galay ama xoolaa loo dardaarmay ama xoolo hibaabaa la iska siiyey haye qof kaloo shufciyeysan kara ma leh laanna ciwadba lama bixin waxba kaama bixin qofka wax ka baxay maba leh masaladaasna halkaasaa looga tegaya oola dhahaysa waa jidhaa shay kastaa shufcadu ka suuroobaysaa xataa dharka iyo wax kastoo la rari karo iyo waxaan la rari karin iyo kullu shay kuwa culimo dhahaya waa jiraan waayahay laakiin madhabkan xooggiisa maaha ayib xaakim iyo maxkamad inaad tagtid shufcada uguma laguma baahnid markaa ogaatay qof cusubba meesha in la keenay wixiisun baa u celinaysaa bes shardu lmashfuuci minhu kan xaggiisa wax laga soo shufciyeysanayo shardigiisa shardulmashfuuci minhu xaggiisa midka wax laga soo ceshanayo yaa ta'ahuru sababi mulki milki weye milkigiisa sababkiisu inuu ka gadaal maray can sababi milki shafiici kan wax shufciyeysanaya milkigiisa sababkiisa adigu gurigaa wax ku lahaan jiri tusaalaha ku fahmsaa adigu gurigaa wax ku lahaan jiri awalba wax ku lahayd waagi hore milkigaada aa guriga wax ku lahayd waa horeey laakiin ninka hadda yimid oo cusub waa wixiisa rabtay inaad u celisid milkigiisu hadda dhow buu yimid marka qofkan wax laga soo shufciyeysanayo la leeyahay waryaa waxaada qaado halkaa ka bax milkigiisu waa inuu gadaal ka yimid oo uu ka dambeeyey milkigii kan wax u celinaya kan wax u celinaya horreeyey oo awal meesha wax ku lahaan jiray waa intaas sadarkaani fiiri shardulmashfuuci minhu xaggiisa midka wax laga soo shufciyeysanaya shardigiisu oo ninka meesha cusub oo soo galay weeye ta'ahuru sababi milkihi milkigiisa sababkiisu waa inuu dib maray oo gadaal ka yimid oo ka dambeeyey yuu ka dambeeyaa can sababi milki shafiici ka shafiicada wax shufciyeysanaya oo wax celinaya milkigiisa sababkeeda waa inuu ka dambeeyaa kan baa sababkiisu dambeeyaa hadda wax wax loo celinayo kan wax celinayaana sababkiisu horeeyaa waa intaas ilaa ninka dhaqaalaha celinaya awalba meesha wax ku lahaa ninka loo celinayana waa nin hadda yimid goormaa waxaan yeelatay shalaa laga gaday buu kan leeyahy kana wuxuu leeyahy ninka shalay kaa gaday intaasoo sano anagu meesha wada lahayn intaasoo sano baan meesha wada lahayn milkigaadu hadduu yimid saa unbuu dhahaya alkhiraad maya waxaa ka horeeya suuratu shufcati shufcada qaabkeeda iyo kayfiyadeeda suuratu shufcati an yakuuna waa in- inuu ahaado beyna zaydin wa camrin zayd iyo camar dhexdooda daarun daar baa ka dhexaysa guri waa tusaaleheenni nin zayd la dhaho wax lagu mihaaliya ee nin camar la yidhaahdo baa daari ka dhexaysa haye fabiica zaydun oo fa yabiica zaydun zayd gado xisatahu qaybtiisii minhaa daarta uga qayb ahayd min bakrin nin bakr la yihahdo ka gado intuu lahaa zayd baa intuu lahaa zayd waa roonaan jiray maanta waa khalad buu sameeyey waa maxay ninkii waxaa lalahaa isagoo aan u sheegin buu nin kale oo bakr la yidhaahdo buu ka gaday intiis fa yaquula uu yidhaahdo markaa camrun camar ilaa kulla waa la kordhigayaa antaasaa wada kordhigaysa an yakuuna waa la kordhigay fayabiica ficilki waa la kordhigay fayaquula taas waxaasoo dhan antaana ku shaqaysanaysa xaggan xawa fayaquula bakrun bakr yiraahdo markaas fayaquula camrun camar yiraahdo libakrin bakarki waa ninkii cusbaade hadda yimid oo meesha soo galay camarkii meesha wax ku lahaaba waxuu dhahayaa akhadtu xisataka qaybtaadii iyo barkii lagaa gaday daartan waan qaatay bishufcati soo ceshasho anaa shufcaysay anaa la wareegay anaa qaatay wayaqbida bakrun bak- bakarna uu qibdoodo markaas athamana lacagti wixii lagaa qaatay oo shalay ninka siisay qaado waatan lacagti ow amase hadduusan qaadana yardaa wuxuu ku raali noqonayaa bikownihi thamanka ahaantiisa fii dimmati camrin camr dimadiisa in lagu yeesho ama wuxuu leeyahay lacagtaadi baan kuu celin doonaa hadda lacag ma hayo ama hadda ku siin mayo meeshaanna wax aad ilan leedahay ma jiro tobankii malyan oo lagaa siiyey baa igu imaanaysaa muddo hebel wax shaqaa iyo lugaa soo dhigi ka dhidna ma jiro bakarow halkaa ka baxo xoolahaada ama hoo ama hadhow baan ku siin doonaa dimadeeda ku yeelo aw yaqdiya lahu lqaadi ama qaadibaaba wuxuu u xukumayaa ninkan camara bishufcati shufcada xaq baa sharcigu kuu siinayaa baabu shufcati baa jira kitaabkan ka fiirinay adanaa qaadi ah kuu xukumay shufcan kuugu xukumay qaadigaa dhahaya khalaas waa dhammaatay ilaa qofka qaadiga noqonaya inuu cilmigaan yaqaan alqiraadu waxa qiraadka la yidhaahdo faa'iida wadaag mataqaan faa'iida wadaag waa isla shaqaysi ninbaa xoola keenaya lacaga wuxuu leeyahay anugu lacagtaan keenaya adiguna ku shaqee wixii ka soo baxo faa'iidaaba ina ka dhaxaysa waa baab weyn oo muhiima lagu shaqayso intaasoo dad hadda shaqaynaya xoolahay ku shaqaynaya dad baa leh ha iyaguna shaqadii bay qabanayaan faa'iidayna ku shaqaynaya wuxuu yidhi baabkaani qiraadku mimaa yaxtaaju nnaasu ilayhi daa'iman waa waxa dadku markasta u baahan yihiin waa nooc ganacsi ah adna dhaqaalahan keenin adna xirfadaa taqaanaa shaqee jaahiligii baa xataa samayn jiray qabla alislaam xataa khadiijat lkubraa radia allahu canha nebiga xaaskiisii nebiga intay ganacsi u dhiibatay intaan nebiga ee lasoo dirinoo rasuulnimo loo soo dirin baa nebigu xoolaha ku shaqayn jiray gabar hodanay ahayd oo dhaqaala haysata xoola badan bay dhaxashay iyay ka dhaxashay niman horoo qabi jiray bay ka qaadatay laba nin baa uga horreeyey nebiga ama maaha hal nin baa uga horreeyey xooluhu halkaas ka soo galeen waa la yidhi marka nebigu inta xoolaha kaxeeyo oo shaam meesha la yidhaahdo isaga iyo ghulaamkii maysare ahaa ugu dhigaan sida kutubta siirada a ka garanaysa bay xoolaha soo gari jireen soo rogrogi jireen faa'iidaa la heli jiray nebigana waxbaa la siin jiray ninka maysara la dhaho addoonka waa ninkii arkay nebigu markuu ou safarka ku jiro iyadoo daruuruhu inta soo dhawaadaan nebiga hooseynayaan hoos qoraxda uga noqonayaan oo nebiga madaxiisa la socdaan calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo ku arkay ganacsi kastoo nebigu wado oo faa'iido tiradii ka badatay al arbaax baa la dhahaa al arbaax almudaacafa faa'iidooyin jibjibaar ah oo laga helayo xoolihina wuu ku arkay marka nebigu waa inuu ganacsigaa ka shaqeeyey isagu nebigu xoolaha ma lahayn xoolahana ay khadiija lahayd taasaa ka gara meesha ujeedka loo keenay wey alqiraadu waxaa la yidhaahdo luqatan mushtaqun waxaa laga soo qaatay min alqardi goyn qardi luqada goyn baa la yidhahda waa wahuwa alqadcu waaba goyn isagaaba ilaa inoo sheegay waa maxay xaggee markaa ereygan luqada iyo baabku munaasabo ka leeyihin dee xoolahaadi baa qaar inta goysid baa nin u dhiibta waxaa tiri ku shaqee ha awalna qardi goyn bay ahaan jira wa sharcan sharcigana waxaa la yidhaahdaa qiraadka ya isla dhowrtanka iyo isla faa'iida wadaagga to- shirkadaha hadda ku shaqaysta ha waxay ahayd tawkiilu maalikin qof maaliga oo xoolo milkisan wakiilashadiis bijacli maalihi maca jacli maalihi maalkiisa yeelidiisa maceeda biyadi aakhara nin kale ga- qof kale gacantiisa qof xoolo leh oo maaligah baa wuxuu wakaalanayaa isagoo xoolihiisana u dhiibaya biyadi aakhara mid kale gacantiis muxuu ugu dhiibay liyattajira fiihi inuu rogrogo oo tijaareeyo oo ganacsi ka dhigo والربح فائدتنا مشترك بينهما دحضوضا اي مشترك تهي اي كدحيس فائدتنا نغا دحيسا خولهي بان هيا ادنا فرصدي علمي شغلا تقان كشقه فنغنا ربحا انا كدحيا لفها انا له نينكي خولها كينا لفها له وixii فائده soo baxa baa ina ka dhaxaysa waa la sheegaya laakiin faa'iidada inta uu qaadanayo waayo marka waxaa la yidhi mucaamalaad dhan oo dhacabaa dee meeshan soo hoos gala ribixa intuu ku yeelanayo waa loo sheegaya faa'iidada soo baxda yaa waa inoo kala bar saddex meelood meel baa leedahay afar meelood meel baa leedahay waa in la caddeeyo aa faa'iidada ina ka dhexaysa keliya maaha waa in inta uu ku leeyahay nisbada waa in la sheego arkaanulqiraad أركان تف قراض فإذا وذاك أركان القراض ستة وهي مالك مدحول عليه أفعل الله دي لسكوك أنا شغالين أو سو حبهين مالك أو حبهين حاول لي وإن المالك حول عليه لحيه كو وعامل مد شغالا شغينا وإن لحيه لبو ومال مال يحولنا وإن ميشا يالان صدح وعمل شغنا وإن لغبته أفر وربح فائدة وإن يتماده شن وصيغة صيغة وإن لهرو ribix haddaan la helin xoolihii ninku waa ka shaqeeyey waa ka shaqeeyey lafihii waxba kuma darman dee maxaa lafihii ninkii lahaa baa leh faa'iido wax laga siiya maba imaan ha faa'iido wax laga siiyo meeshii maba imaan waaya shardu maaliki maalilqiraadi qiraadka ama qiraadka maalkeeda faa'iida wadaagga maalkiisa maalka maaliga leh qofka leh shardigiisa kan xoolaha leh maxaa shardi ah shardi buu leeyahy shardu maaliki maalilqiraadi qiraadka maalkiisa kan milkisan shardigiisu waa sixatu mubaasharati la baashiridiisa asixideeda inuu la baashiro inay asaxayso maa qaarada fiihi wuxuu dhexdiisa ku faa'iida wadaagayo waxa adigu cid u dhiibaysid adiguna waxay kuu bannaan tahay inaad ka shaqaysid waa inay tahay maa shayga qaaradda fiihi oo muqaaradoonayo oo ka fa la faa'iido wadaagayo isaguna waa inuu la baashiri karo qof qaban kara uu yahay waaye qof indhala waa noqon karaa indhala laakiin safiih lama ogola ilmo sabiya lama ogola mid waalan lama ogola waxaasoo dhan baa beebasha baxaya wuxuu la baashiri karo waa inay wixii yihiin ayib aniga ilmahan yar baa waxaana naga dhexeeya anu faa'iido wadaag ku ah ama qofkan waalan maya weligoodaa iyaga imaanaya kaa indhaha la un baa laga soo reebaa isagu waa waa geli karaa isagu hawshiina ma qaban karo waa indhala'yaha laakiin cid waa le shirgoobi karaa waaya shuruudu caamililqiraadi qiraadka kan ka shaqaynaya shuruuddiis waa ninkii faa'iidada wax laga siin lahaa oo shaqaalaha noqonaya shuruudu caamililqiraadi halaathatan waa saddex sixatu mubaasharati tasarufi tasarufka la baashiridiisa asixideeda qof shaqadan la baashiri karaa waa inuu yahay ay asaxayso inuu la baashiro tasarufkii alma'duuni fiihi loo idnay hawsha loo dirsadoo loo idmaday waa inuu qaban karo waaye linafsihi nafsad ahaantiisa waa inuu la macnaha mubaasharoon karo u- hawsha u qaban karo waaye waa waa waa waa qofkan waa inuu shaqadii qaban karo nafsad ahaantiisa waa inuu isaga ula mubaash ula baashiri karo sida wakiilkii oo kale wuxuu ku daray qofkan xoolaha faa'iida wadaagga qaadanayo shaqaalaha laga dhigay meel khatara xoolaha waa inuusan ula safrin waa inuu dadaalo wixii faa'iide laga helayo uu ku dadaalo Eh, badeeca aan faa'iide laga helayn kuma soo gado xayawaanaad iyo xoolo inta badan in haddii lasoo gado khatar ay ka timaado kuma soo gadayo waaya xoolo calaf iyo ka rabaa raacid iyo waardiye iyo taklifo badan iyo kharash badan kaga baxayaan gelin mayo xoolihii faa'iido wadaagaha wixii uu isticmaalo wuu qoraya oo ku baxa faa'iidada wax ku leeyahay iska cun maaha wixii hadhow buu ka jarayaa faa'iidada la siin doono waaya dhowr ninoo shaqaalaha waa loo dhiibi karaa shaqada shardiga labaadna waxa weeye wa tacyiinuhu cayinidiisa hadduu dhaho labadiinaa midkood baan la faa'iida wadaagay ha shaqeeyo lama ogola waa inuu hebel gaara la cayino waaye waa labo wa an yastaqila kan shaqaalaha waa inuu la keliyooba bilcamali shaqada cid kala kula shaqaynaysa la yeeli mayo shaqada waa in loo madax banneeyo qofka haddii la yiraahdo adigu meelahaas qolada wax naga gadanaysa iyo soo waarid oo soo ararag oo suuqa u gal keliya waxba laguu dhiibaya ciddii wax gadanaysa noo keen bis dee maxaa ma noqonayso waa in qofkan shaqada loo madax banneeyo oo uu qabto ayib waan yastaqila bilcamali xoriyatu tasaruf waa in la siiyo waaya cidduu doono isagu halkaa halkaa ma- hal- ha kaama- wuu kaalmaysan karaa ayib waxaa soo haray shuruudu caamilil shuruudu maalilqiraad faa'iida wadaagga maalkiisa shuruudda loo shardinayo waxa lagu faa'iida wadaagayo shuruudu maalilqiraadi halaathatu waa saddex an yakuuna naqdan wuxuu waa inuu lacagi dirham daraahim iyo danaaniir midkood badeeco halkaa taal gad faa'iida wadaag baan ku nahay lama rabo waxa laysku darsaday waa inay waxa ninku keenay waa inay lacag yihiin ninka loo shaqaynayo naqdigaasoo khaalisan oo khaalis ah waaye naqdi maqshuush ah baa jira weli aan lacag loo diyaarin lama raba kaas waa inuu khaalis yahay jabbaysan yahay lacagaysan yahay wa an yakuuna waa inuu yahay macluuman maalkan waa inuu yahay mid la yaqaan jinsan xagga jinsiga waa lacag wa qadaran xagga qadarka waa kun oo kale wa sifatan xagga sifada intaba waa in loo yaqaan waaye wa an yakuuna waa inuu yahay maalkaani mucayanan mid la cayinay labadaa xoolood midkood baan kugula faa'iido wadaagay lama yeelayo xoola la cayinay waa inay xooluhu yihiin mucayanan kuwa la cayinay biyadilcaamili wa an yakuuna biyadilcaamili shaqaalaha gacantiisana waa in maalka la gesho uu ahaado cid kale ahaynayse adigu iska suuqa kasoo warwareeg lama rabo waa inuu yahay shaygaani biyadil caamili caamilka gacantiis waa in loo dhiibo ka shuruudu camali lqiraadi qiraadka camalkiisa shuruudiisa camalka shaqada la qabanayo shuruudu camalilqiraadi ithnaani waa laba keliya kownuhu tijaaratan ahaanshihiisa wuxuu ganacsi u yahay waxaan waa inay ganacsi yihiin kaalay bur soo gad bur ka shiid ki- rootiya kimis ka dhig een, waxaasoo kale lama rabo wuxuu waa inay ganacsi yihiin waalaa yudayiqahu waa inuusan ku ciriiriyin kan xoolaha lihi calal caamili kan shaqaynayo caamilka ah waa inuu isku ciriiriyin مثلا نوعا كليا كجنعسن كدا وحا كليا قدي كدا وحا كليا شقين كدا او وح نادر هو ان لهلينا لما ربو واي ولا يضيقه وانه سنكو عريرين على العامل عامل كشقين اياه شروط ربح القراض قراض هو فائده ولا الربح هي فائده لغا هلي شروطها shuruuda ribxilqiraad ithnaani iyana waa laba kownuhu ribixaas ahaanshihiisa lahumaa labadooda oo ka dhexeeyo labadee kii xoolaha keenay iyo kii ka shaqaynay haddii la yidhaahdo wixii faa'iidaa kan ka shaqeeya keliyaa leh ama kii xoolaha lahaa keliyaa leh lama yeelayo waa inay xooluhu ka dhexeeyaan faa'iidada ah lafaha maaha waa faa'iidada wa an yushrada waa in loo shardiyo lilcaamili qofka caamilka ah minhu maalkan juzun gobol qeyb macluumun la yaqaan oo minhu ribaxa ka mid ah biljuziyatina waa in loogu magacaabo biljuziyati juznimo waa maxay saddex meelood meel baa leedahay faa'iidada laba meelood meel baa leedahay intay meeshu noqon doonto lama yaqaan sa- laba kala bar baa leedahay laba meelood meel meeshu intay noqon doonto kun ama inta boqol ay noqon doonto ma naqaan ama ha u yaraato ama ha u badatay wixii soo baxa kala bar baa leedahay saddex meelood meel baa leedahay intaa unbaa la dhahayaa bes maxaan la ogolayn wixii inaan la magacaabin waa in la magacaabo juzun macluumun minhu min arribxi biljuz'iyati juznimaa loo magacaabaya waayo juznimaa loo yaqaana macnaha shardu siiqati lqiraad qiraadka siiqadiisa shardigeed shardu siiqati lqiraadi shardu jamiici shardu siiqati lbeyci wey beeca siiqadaan kusoo marnay shardigeedii siiqadii beeca shuruuddii loo shardinayey baa hadda kalkaana loo shardinaya bes waa un caqdi siiqa lagu dhawaaqayo qabuulka iyo ijaabka wey suurat lqiraadi baa ugu dambaysa marka qiraadka iyo faa'iida wadaagga kayfiyadiisa iyo suuradiisa iyo qaabka uu ku imaanayo suurat lqiraad an yaquula zaydun waa inuu yidhaahdo licamrin camar qaarabtuka waxaan kugula faa'iido wadaagay fii haadihi lalfi kunkan ilaa wuxu waa inay lacag yihiin baa layidhi shuruudii oo dhan waa waa in laga helo intaan tarjamo soo marnay waa in mithaalkan laga helo waxaan kugula faa'iido wadaagay anigu adiga fii haadihi lalfi kunkan fii haadihi lalfi diinaar kunkan diinaar baan kugula faa'iido wadaag calaa anna ribxa shardi wix allaale wixii ribxa iyo faa'iidaa baynanaa inay naga dhaxayso fa yaquulu camrun camarna wuxuu dhahaya qabiltu warkaa waa aqbal warkaas waa yeel intaa unbuu dhihi waaye sidaasuu ku shaqaynaya sidaas ayuu ku shaqaynayaa shaqadii ku dhammaanaysa marka waxaa la yidhi labada faa'iida wadaagga ku wada shaqaysanaysa qofkii doonaa ka bixi kara shaqaalihii baa dhihi kara anuu shaqadii waa joojiyey waa ka baxay hawshaan kii xoolaha lahaa baa dhihi kara hawshan anuu waa fasakhay waa ka baxay khalaas laakiin shaqaaluhu hadduu ka baxo badeecadii oo dhan waa inuu soo gado waa inuu soo hagaajiyo ya ilaa isagaa gacanta ku hayay deyntii maqnayd waa inuu soo dadka ka soo qaado deynta isaga lagu leeyahay la waa shaqaynayay waa inuu bixiyo waaye haddaa maaligu iska cafin sharcigaa marka shay kasta waa xadidaya saasaa marka lagu kala baxaya marka waa faa'iida wadaag waa qof xoola keenay dad kalou shaqaale ka dhiganayaa waxaan ka shaqeeya meheradaanaan furay lacagtaanaa ku shaqaynaysa lacagtaan ku shaqeeya wixii soo baxa baa ina ka dhexeeya idinkuna shaqada qabta waa intaas oo shuruudeedii laga helay والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب